بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان حول وجوب المحبة النبوية وعلامتها واجب نمدا أي واجب تاهي شعيلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم
للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم حول وجوب المحبة النبوية وعلامتها waxaa khudbadeenna maantu ay ku saabsan tahay biidn illaahi jalla sha'nuh waajibnimada ay waajib tahay jacaylka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo jacaylkaa astaanta iyo calaamadda lagu garanayo ruuxa jecel iyo ruuxa aan jeclayn ayuha alikhwaanu fi llaah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam jacaylkiisu waa min usuuli liimaan alati laa yasixu iimaanu lmu'mini biduuniha maxabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay ka mid tahay usuusha iimaanka ee iimaankeennu aanu ansaxayn la-aanteed haadihi lmaxaba waa waajib ruux kasta oo mu'min a saaran inuu nebi moxamed jeclaado sala allahu calayhi wasalam in ka badan inta uu jecel yahay naftiisa iyo waalidkii iyo waladkiisa iyo ummadda oo dhan inuu jacaylka nebiga ka hormariyo wax kasta oo kale jacaylka uu jeclaanayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi kamaa fi saxiixayni min xadiidi anas laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin waxa uu rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh midkiin rumayn maayo ilaa aan ahaado anigu mid aan uga jacayl badanahay waxa weeyaan waalidkii iyo waladkiisa iyo dadka oo dhan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay inaanu axad innaka inaga midihi aanu mu'min dhaban noqonayn ilaa uu nebi moxamed ka jeclaado salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh waalidkii isaga dhalay iyo awlaaddii isagu u dhalay iyo dadka kale soo hadhay oo dhan ilaa nebi moxamed uu ka jeclaado waxaa kaloo nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ka sugnaatay kama fi lbukhaariyi min xadiidi cabdillaahi bni hishaam radia allahu canhu kuna maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa huwa aakhidu biyadi cumar bni اlkhadaab waxaa cabdillaahi bnu hishaam uu yidhi waxaanu la soconay nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam isagoo cumar ibnu اlkhadaab gacanta uu nebigu hayo faqaala lahu cumar yaa rasuula allah laanta axabu ilaya min kulli shayin ilaa min nafsii waxa uu cumar yidhi rasuulkii allow wax kasta waan kaa jecelahay naftayda mooyaane faqaala اnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam laa waladii nafsii biyadih xataa akuuna axaba ilayka min nafsik waxau idhi cumarow maya allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee maad gaadhin halkii la rabay ee rasmiga ahayd ilaa aad xataa naftaada aniga aada iga jeclaato nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam faqaala lahu cumar fainahu alaana wallaahi la anta axabu ilaya min nafsii waxa uu cumar yidhi rasuulkii allow wallaahi imika xataa naftayda adaan kaa jecelahay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam alana yaa cumar waxa uu nebigu yihi hadda hadda ayaad cumarow halkii la rabay aad haysa oo aad gaadhay walaalayaal hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa wax kaloo dhan ka kaalay inaan iimaankaagu iimaankii la rabay aanu noqonayn ilaa aad naftaada aad wax walba ka jeceshahay rasuulka aad kasii jeclaato xataa yakuuna arasuulu axaba ilayka min nafsika alatii bayna janbayk naftaadaas ilaa aad waxa weeyaan nebi moxamed ka jeclaata sala allahu calayhi wasalam arrinta noocaasina waa ta rabbi uu ku tilmaamay bilowga fii suurati alaxzaab annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum waxaa allahu yihi tabaaraka wa tacaala annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga ayaa dadka mu'miniinta ah naftooda uga awleysan oo uga mudan wa aswaajuhu ummahaatuhum haweenkiisuna waa hooyooyinkood oo haweenkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa ummahaatu lmu'miniin waa hooyooyinka dadka mu'miniinta ah walaalayaal haadihi alaaya ilaahay waxa uu tilmaamay nebi moxamed nafteenna inuu inooga mudan yahay oo waajibku uu yahay isaga inaynu nafteenna ku furanno oo maalkeenna ku furanno oo wax kasta isaga aynu ku hormarinno xuquuqdiisa waxay sababtuna tahay khayr kastoo ina soo gaadhay if iyo aakhiraba waa can ariiqi nabiyi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed waddadiisuu inaga soo gaadhay shar kastoo inu ka badbaadnayna fi dunya waalaakhira waa can ariiqi nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam ariiqa nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam ayaynu kaga badbaadnay walaalayaal idan waajibka ruuxa muuminka a saarani waa inuu nebi moxamed wax kasta ka jeclaado xataa naftiisana dhaho waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayn min xadiiثi anas ثalaaثu man kuna fiihi wajada bihina xalaawaة اliimaan an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waan yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah وأn ykraha an yacuuda fi اlkfr bacda an anqadahu اllahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi الnaar waxau rasuulkeena suuban yidhi salawaatu rabi وasalaamuه عalayh ثalaaث man kuna fiihi wajada bihina xalaawaة اliimaan saddex arrimood ruuxa dhexdiisa ay ahaadaan ee saddexdaa sifo laga helaa waxa uu ku helaa sifaadka macaanka iimaanku uu leeyahay wajada bihina xalaawata aliimaan macaanka iimaanka ayuu ku dhandhamiyaa ruuxa saddexdaa arrimood laga helaa arrinka ugu horeeyaa waxa uu yahay an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahumaa ilaahay iyo rasuulkiisa inuu ka jeclaado wax kastoo ka soo hadhay maxabat ullaahi warasuulih waa inay noqoto fowqa kulli maxbuub wax kastoo la jecel yahay jacaylkiisa waa inuu ka sarreeyo jacaylka allah la jecel yahay iyo jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa ay sifada labaa tahay wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah inuu ruuxa jeclaado isagoon u jeclaanayn ilaahay dartii iyo daacadiisa mooye dan kale oo yacni waxa weeyaan muraad kale oo adduunyo inaanu ku jeclaan ee ilaahay dartii ruuxa uu ku jeclaado wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda an anqadahu allahu minhu iyo inuu u naco inuu waxa weeyaan gaalnimadii dib ugu noqdo kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar dab ololaya in barhtanka loogu ridoo lagu tuuro sida uu naftiisa ula necab yahay waa inuu ula necbaado inay gaalnimadii dib ugu laabato waxaa la mid ah ruuxa muslimka ee caasiga ahaa ee jaahiliyada iyo dembiga iyo dunuubta soo maray wuxuu soo maray inuu ku noqdo waa inuu u nacaa sida dab ololaya in lagu tuuro inuu yani in lagu tuuro uu nacayo yacnii dab naftiisa in lagu dhex tuuro siduu u nacayo waa inuu u naco wuxuu macaasi iyo dunuub soo maray dib inuu ugu laabto walaalayaal hada alxadiid waxa uu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in macaanka iimaanka waxyaabaha lagu dhandhamiyo ay kow ka tahay ilaahay iyo rasuulkiisa cid walba in laga jeclaado waxaa ibnu rajab alxambali calayhi raxmatullah uu tilmaamay in sida waxa weeyaan cuntada iyo cabbitaanka macaankooda carabka iyo afka loogu dhandhamiyo in sidaasoo kale macaanka iimaankana qalbiga looga dhandhamiyo waxa uu sheekhu tilmaamay laakiin waxa xaqiiqo ah sida jidhku hadduu xanuunsado macaankii aanu u dhandhaminaynee laga yaabo wixii macaanaa inuu qadhaadh u noqonayo ama lagaba yaabo inuu macaansado wixii dhibaatadiisu ay ku jirtay sidaas oo kale ayaa qalbiguna marka uu caafimaadka qabana ee cibaadada iyo camalka saalixa uu ku sugan yahay waxa u dhandhamayuu dhandhaminayaa macaankii iimaanka في منهج أونلاين laakiin qalbigii hadduu xanuunsado ilan siduu jidhku u xanuunsado ayaa qalbiga looga xanuunsadaaye qalbigii dhandhamin maayo macaankii iimaankii iyo cibaadadu u dhandhami mayso bal waxaa laga yaabaa qalbigaasi xanuunsanayaa inuu macaansado waxa uu ku halaagsamayo ee shahawaadka iyo shubuhaadka marka ibnu rajab alxambali calayhi raxmat ullah wuxuu isbarbar dhigay jidhka iyo qalbiga oo waxa uu yidhi yacnii jidhka waxa awood iyo tamar iyo quwo u ihi waa cuntadii iyo cabbitaanka waxa uu macaansadaana jidhku waxaa awooddiisu ay ku jirto marka uu caafimaadka qabo haddii uu xanuunsadana waxaba laga yaabaa macaankii qadhaadh inuu u noqdo sidaasoo kale qalbigu waxa uu awood iyo tamar ku hele uu ku quwoobaa waa cibaadadiiyo iimaanka laakiin macaanka cibaadada iyo iimaanku wuxuu u dhandhamayaa qalbiga caafimaadka qaba laakiin qalbigu hadduu xanuunsado jidhkaa xanuunsaduu la mid yaho macaankii cibaadada dhandhamin maayo walaalayaal nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiidka inoogu tilmaamay in maxabbada ilaahay iyo maxabbada rasuulku ay tahay waxyaabaha lagu dhandhaminayo macaanka iimaanka iyo daacada ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii kitaabihi alkariim قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ilaahay subxaanahu wa tacaala fii haadihi alaaya waxa uu ku sheegay almaxbuubaat dunyawiya waxyaabaha adduunyada lagu jeclaado ayaa ilaahay ku soo jamciyey aayaddan oo rabbi waxau uhi jalla shaanuh qul in kaana aabbaa'ukum haddii ay ahaadeen aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiinu iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum ooridiinna iyo reerihiinnu iyo wa cashiiratukum xigtadiinna iyo qaraabadiinnu wa amwaalun iqtaraftumuuhaa iyo xoolo aad kasbateen oo aad tacab iyo shaqo waxa weeyaan ku soo xasiliseen wa tijaaratun takshawna kasaadahaa iyo ganacsi aada waxa weeyaan ka cabsanaysaan inay idinka qiimo jabto oo wixii ay goosanaysay ay idiin goyn weydo ama ay idinka dhacdo wa masaakinu tardownahaa iyo guryo aada raalli ka tihiin intaasi hadday ahaadeen waa siddeed arrimood haddii siddeeddaa arrimood ay yihiin axabba ilaykum min allaahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilih kuwa aad ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo ilaahay dartii in loo dagaalamo macnaha arrimaha adduunyadee lasoo sheegay haddaad ka doorbidaysaan ood ka hormarinaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo jihaadka alla dartii loo jihaado haddaad ka hormarinaysaan ood ka uga jacayl badan tihiin adduunyadaa lasoo tilmaamay fatarabasuu xataa yaatiya allaahu biamrih alla waxa uu idhi suga inta ilaahay arrinkiisa uu keenayo waa goodi iyo waciid adag oo macnihiisu uu yahay dee cuquube iyo cadaab rabbaaniyi intuu idinku soo degayo haddaba suga haddaad sidaa ku soconaysaan ilaahay aayadda waxa uu ku gebagabeeyey wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma hanuuniyo oo xaqa kuma hagaajiyo qoomka ama qolada faasiqiinta ah waxaa fisqigana ay culimmadu ku macneeyeen alkhuruuju can taacati araxmaan taacad ka bax iyo ilaahay taacadiisa oo waxa weeyaan loo dhaga nuglaan waayo oo laga dhex baxo waxaa alla uu ku tilmaamay adduunyadaa in laga doorto alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadka inay tahay taacad ka bax inay tahay faasiqnimo in ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa waxaa sameeya aanu hanooninayn oo yacni waxa weeyaan aanu xaqa ku hagaajinayn walaalayaal waxaa kaloo nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay kama fi lbukhaariyi min xadiidi anas ana rajula sa'la الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam can الsaaca faqaala mata الsaaca qaala wama acdadta lahaa qaala laa shay ilaa anii uxib اllaha warasuulah qaala anta maca man axbabta waxaa bukhaari ku sugan xadiidu anas inuu nin nebiga su'aalay saacadda oo uu yihi qiyaamadu goormay dhacaysaa markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi oo saacadda qiyaame maxaad u diyaarsatee kaa horeeya waxa uu yidhi waxba ilaa anii uxibu llaha wa rasuulah ha yeeshee alla iyo rasuulkiisaan jecelahay wax kalese ma samayn macnaha sunnayaal iyo nawaafil fara badan oon sameeye ma jirtee dee inta waajibaadkaee waajibka igu ah iyo alla iyo rasuulkiisa inaan jecelahay ayuunbaa waxa weeyaan iga horeeya rasuulku waxa uu ihi anta maca man axbabta hadday kaa dhab tahay oo alla iyo rasuulkiisa dhab ahaan aad u jeclaatay cidda aad jeceshahay ayaad la mac tahay oo meel lagaala soo saaraya anas waxa uu ihi radia allaahu canhu famaa farixnaa bishayin bacda alislaami faraxnaa biqowli اnabiyi sala allahu calayhi wasalam anta maca man axbabta waxa u ihi weligayo ugumaanaan farxin islaamka dabadii farxaddaannu ku faraxnay hadalkuu nebigu yidhi cidda aad jeclaato ayaad la mac tahay oo meel lagaala soo saaraya waxaanay tahay sababta farxaddaa weyn ay ugu farxeen waayo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim dee waxay jeclaayeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaa nin walba cidduu jeclaaday hadduu maciisa u yahay dee khayr iyo karaama u soo hoyatay oo xabiibkoodu waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ayaa anas waxa uu yidhi faana uxibu nnabiya wa abaa bakrin wa cumar وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم سدا درتيد يا أنس وحويري أنا وحن شعلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا عمر وحن شعلها إن معود أهادو شعيل كان شعلادي سبب تيدا ولو عمل كي سميين إيا عبادة دودي بيان سمينه وفرحد آدي آدوين oo u soo hoyatay ruux kastoo dhab ahaan u jecel ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim iyo dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa walaalayaal haadihi alaxaadiid waxa ay daliil cad u tahay waajibnimada ay mu'min kasta waajib ku tahay inuu jeclaada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laakiin su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay maa calaamatu hadihi almaxaba maxabadan asdaanta astaanta iyo calaamada lagu garanayaa maxay tahay ruux walba waa sheegan karaaye wastaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal haddaynu garanay waajibnimada maxabada nebi moxamed salى اllahu calayhi wasalam waa sahlan tahay oo ruux walba waa u suurtagal inuu yidhaahdo anigu nebi moxamed waan jecelahay ruux walba ereygaasi waa u fudud yahay laakiin su-aasha muhiimka ee ruux walba hortaalle ee jawaabteeda laga sugayaa waa maxaa calaamad u ah sheegashada aada sheegatay maxaase shaahid kuu ah oo maragga iyo markhaatiga kuu furaya xadiidka saxiixa imaamu lbayhaqi uu soo saaray cabdillaahi bnu cabaasna uu warinayo waxa uu nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaa'ahum walaakina albayinata cala almuddaci walyamiina calaa man ankar waxa uu nebigu yidhi calayhi afdal asalaati wasalaam haddii dadka lagu siinayo sheegashadooda nin walba wuxuu sheegto haddii la siinayuu qaadanayo rag ayaa waxay sheegan lahaayeen dad kale xoolahooda iyo dhiiggooda ha yeeshee caddaynta iyo markhaatiga waxa laga rabaa muddaciga wax sheeganaya dhaartuna waxay saaran tahay qofka dafiray ee waxaan lagu eedeeyey isna iska daadifeeye ama diiday xadiidka shaahidka aynu u soo qaadanaynaa waxa uu yahay walaakina albayina cala almuddaci haddii dadka xoolaha iyo dhiigga iyo dhaxalka iyo wixii dhexdooda dhaca aan markhaati la-aan lagu siinayn oo ruuxa wax sheegta maragga iyo markhaatiga la weydiinayo oo la odhanayo caddayso waxaad ku andacoonayso waxa taa ka awlaysan oo ka mudan arrinka diinta ku saabsan caqiidada ku saabsan wixii maxaanku idhaahdaa islaamkeenna iyo umuurtiisa la xidhiidha ruuxa wax ka mida sheegtee ku andacooda iyada ayaa ka mudan markhaatiga xoolaha layska weydiinayo diinta in layska weydiiyaa ka mudan oo ruuxa wax diina la yimaada la yidhaahdo haati lbayina lagu yidhaahdo qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddii aada run sheegaysaan bal hadda burhaantaada iyo bayinadaada keen oo caddayso dee haddii kale lagu siin maayo waxaan taa uga jeedaa maxabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam bayino iyo caddayn markhaati u ah ayay leedahay markhaatigeedu waa maxay mutaabacatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka in la raaco oo sunnadiisa lagu sugnaado oo aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo axwaashiisii oo dhan lagu dhaqmo taasaa marag iyo markhaati u ah taasaa caddaynaysa nebi moxamed inaad jeceshahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu rabbi yidhi subxaanah qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim waxaad ku tidhaa nebi allow haddaad ilaahay jeceshihiin oy idinka dhab tahay fattabicuunii aniga ayaa ah rasuulkii rabbi uu soo diray isoo raaca ku dhabaa layidhi nebi maxamedow yuxbibkum ullah markaasuu alla idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana u dhaafayaa wallaahu hafuuru raxiim waxa maxabbada ay sheegteen ee ay yidhaahdeen allaannu jecel lahay waxaa shardi lagaga dhigay markhaatigeed iyo shaahidkeedu inuu yahay rasuulka in la raaco sala allahu calayhi wasalam sida jacaylka alle markhaatigiisu uu yahay raacitaanka rasuulka ayaa jacaylka nebigana sala allahu calayhi wasalam waxa markhaati u ah rasuulka in la raaco salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh xasanulbasri waxau yihi calayhi raxmat ullah idacaa qowmun maxabat allah fabtuluu bihadihi alaaya dad ayaa waxay isaga andacoodeen oo ay sheegteen allaanu jecel lahay oo alle iyo rasuulkiisa maxabadooda sheegtay markaasaa aayaddani lagu imtixaamoo imtixaan adag lagaga qaaday waxay salafkii hore wanaagsanaa odhan jireen haadihi aayatu lmixna aayaddani waa aayaddii imtixaanka ee lagu imtixaamay dadkaasi maxabada ku andacoodee sheegtay waxau ihi xasanulbasri fakaana calaamatu xubihim lirasuuli اllaahi itibaacahum sunnatah waxaa astaan iyo calaamo u noqotay maxabada ay jecel yihiin alle iyo rasuulkiisa raacitaanka ay sunnada rasuulka raacaan ayaa calaamad iyo astaan u noqotay walaalayaal maxabada dhabta ah ee runta ihi waa taa mutaabacada iyo raacitaanka rasuulka ku salaysan waxay culimmadu yidhaahdeen xaqiiqatu lmaxaba waa muwaafaqatu lmaxbuubi fii jamiici aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi bacdu salafna waxay yidhaahdeen maxabadu waa almuwaafaqatu fii jamiici alaxwaal haddaad doonayso kalgacalka iyo jacaylka runta ah waa in kala jecel yahay lagu waafaqo hadalkiisa iyo camalkiisa iyo axwaashiisa iyo noloshiisa iyo siiradiisa oo dhan in lagu waafaqoo lagu daydo ayaa jacaylka runtii uu yahay waxaana xaqiiqaa ruuxu cidda uu jecel yahay wuu ku daydaa maanta in fara badan oo daayarteenna ka mid a waxaynu ku aragnaa yacnii kuwa kubadda ciyaara iyo gaalada qaar ka mid ah iyagoo ku dayanaya oo sidoodii u labisanaya oo u feedhanaya oo u xiiranaya waa nooc maxabo ah ama jacayl ay qofkaa u qaadeen markaa ruuxu cidda uu jeclaado wuu ku daydaa oo muwaafaqo ayuu sameeyaa wax lagu daydana waxa ugu khayr badan hadyigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam waxau shaacirkiina lahaa low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu yutiicu haddii jacaylka aad sheegana seed ku andacoonaysaa uu runkaa yahay waxaad addeeci lahayd ood ku dayan lahayd cidda aad sheeganaysa jacaylkiisa waayo ninka wax jecel cidda uu jecel yahay waa adeeca oo wuu ku daydaa ibnulqayimna nuuniyadiisa wuxuu ku lahaa calayhi raxmat ullah shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatihi bilaa cisyaanin faida ddacayta lahu lmaxabata mac khilaa fika maa yuxibu faanta duu buhtaanin atuxibu acdaa alxabiibi wataddaci xuban lahu ma daka fii imkaanin wakada tuxibu jaahida wakada tujaahidu wakada tuxibu jaahidan acdaa'ahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani walaalayaal ibnulqayimna abyaada wuxuu ku lahaa calayhi raxmat ullah shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatihi bilaa cisyaanin waxa maxabada iyo jacaylka runta ah shardigiisu wuxuu yahay inaad waafaqdo cidda aad jeceshahay waxa uu jecel yahay inaad ku waafaqdo adoon ku caasiin faida dacayta lahu lmaxabata maca khilaafika maa yuxibu faanta duu buhtaanin haddaad tidhaahdo waan jecelahay adoo wuxuu jeclaa khilaafaya waxaad sheegaysaa waa been abuur ee run ma aha marka waajibku waxa uu yahay haddii ay jacaylkaagu uu kaa run yahay dee inaad jeclaato oo aad waafaqdo waxa uu jecel yahay taasaa waajibku u yahay atuxibu acdaa alxabiibi wataddaci xuban lahu maa daka fii imkaanin waxa uu lahaa ma waxaad sheeganaysaa yani waa ma waxaad jeclaanaysaa maxbuubka aad jeceshahay waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ma xabiibka aad jeceshahay kuwii colka u ahaa miyaad kuwaa jeclaanaysaa ood haddana leedahay isagana waan jecelahay arrintaasi suurtagal ma aha macnaha gaalada iyo cadowga ilaahay iyo cadowga rasuulka waan jecelahay nebi muxamedna waan jecelahay sala allahu calayhi wasalam labadaasi qalbiga addoonka kuma kulmi karaan midun baa run ah ama ta waxa weeyaan taa gaalada ayaa run ah oo markaa nebi moxamed ma jeclid ama ta nebi moxamed baa kaa runa oo markaa gaal jeclaan maysid laakiin labadaasi inay qalbigaaga ku kulmaan waa arrin aan suurtogelayn walaalayaal waxaa munaasabadda maanta maxabada nebiga aynuu soo qaadana ay tahay jacaylka nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam waxa uu waajib inagu yahay wakhti kasta oo sanadka ka mid ah laguma muujiyo maxabada nebiga sala allahu calayhi wasalam maalin sanadka ka mid ah in la dabaal dego la yidhaah waa mowlatalnebigii oo geela iyo adhig iyo hilbaha laysla dhaco oo la xadreeyo oo dhulka laysla dhaco taasi maxabada dhabta a ma aha waayo xaqiiqadu waxa ay tahay haddaad maanta u fiirsato dadka u badan ee maalinta labiyo tobanka rabiicul awal eegta oo xataa taariikhdeeda culimmada islaamku aanay isku waafaqsanayn oo xataa taariikhda dhalashadu inay labiyo toban ka ahayd inay ka horeysay inay ka dambeysay khilaafu ku jiro xataa haddii loo sugo dadka u dabaaldega ee maalintaa nooleeya korkooda iyo kalkooda sunnaha nebiga ka akhrisan maysid markaasaa haddana waxaa la sheeganayaa kuwaasi inay jecel yihiin kuwa kalena aanay jeclayn xaqiiqaduna waxa ay tahay nebi moxamed laguma jeclaado hilib laysla dhaco geel iyo adhi la qalo laguma jeclaado sadaqa haddii aad bixinayso sanadkao dhan way kuu furan tahay inaad masaakiinta wax siiso oo aad ka farxiso maalintaa kuma xidhna laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay maalintaa ixtifaalka la sameeyaa diinteenna sal iyo raad inaanu ku lahayn waxay nagaga filan bal waxaad weydiisaan talow abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo raggii rag ahaa ee naftoodi iyo maalkoodi iyo xooggoodi iyo xoolahoodaba nebi moxamed u huree ku difaacay talow kuwaa iyo kuwa maanta jooga yaa nebiga u maxabo badan hadday yidhaahdaan kuwaasaa u maxabo badnaa ma sameeyeen hadday yidhaahdaan way sameeyeen suga oo na tusa halkay ku taallo hadday yidhaahdaan may samayn waayo maydinkaa uga maxabo badan hadday yidhaahdaan annakaa uga lexe jeclo badan dee waa been hadday yidhaahdaan maya ee kuwaasaa u maxabo badanna haddaba kuwaa wixii deeqee ku filaaday ha idinku filaado waayo kuwaa diin ka dambaysa ma jirto waayo low kaana khayran la sabaquuna ilayh walaalayaal waxyaabaha kharaa'ibta la yaab kale sanadkan soo korodhay waxaa ka mid ah haweenkii waajibka uu ahaa guryahooda inay ku asturaadaan ee alla uu yidhi waqarna fii buyuutikunna ee waajibku uu ahaa codkooga iyo cawradooda inay qariyaan oy asturaan oy hoos u dhigaan ilaa xaajo iyo dani waxay keensata mooyaane ayaa mikrofoonno waaweyn gawaadhi intay ku soo rakibteen kolley anigu intaan arkaya hargeysa waa markii koowaad hore umaan arag suuqyada magaalada marayey iyagoo leh nebiga ku salliya nebiga ha la jeclaado waxa la yaab leh haweenka sidaa u qaylinaya ee cawradoodii iyo codkoodiibaa asturi waaye hadday nebi moxamed jecel yihiin sala allahu calayhi wasalam talow ma og yihiin nebiga ay jacaylkiisa sheeganayaan ilaahay inuu ku soo dejiyey waqarna fii buyuutikunna oo iyaga sharaftooda iyo wanaaggooda uu yahay guryahooda inay ku ekaadaan ma og yihiin waajibkoodu inuu yahay codkooga inaanay kor u qaadin ilaa lixaaja yacnii dan iyo xaaja waxay keensata mooye inay ragga hortooda ka qaylqayliyaan wax u bannaan inaanay ahayn waayo haddii kale dee imaamyaa laga dhigi lahay oo masaajidada ka adimaa la odhan lahaa oo dadka tukiya inkastoo imika siday ku socoto laga yaabo inaynu aragno kuwa masaajidadana soo galo idhaa istawo imaan baanu nahe taasaan ka baqanaya waayo maanta hadday mikrofoonadii suuqa la mareen dee waxaan filayaa ta kalena in la arki doono waa aakhiru zaman oo wax walba waa suurtagal walaalayaal run ahaantii waxaa aada iyo aada u la yaab badan yacni jacaylka nebiga qofka ku andacoonayaa inuu isagu horta korkiisa iyo kalkiisa ay ka muuqato waxaa laga yaabaa inaanay xijaabnayn qaarkood inay taariku salaad yihiin haddana waxa weeyaan maxabadii iyo salligii ayaa la muujisanaya laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay uun qof mashruuc kala waayey oo maalintaasi mashruuc ka dhiganaya walaalayaal haddii aynu diinta inaynu dhab ahaan ugu dhaqanno aynu doonayno diinteennu maanta may dhalan ee waa soo jireen waxaa lagu badbaadayaana shay kasta waa in la isweydiiyo nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen ma sameeyeen mise may samayn waxay kuwaa hore sameeyeen ayaa inagu filan waxaanay samaynna dan iyo muraadtoona kama lihin umana baahnin walaalayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa waxa waajib ah markaynu nebi moxamed jecel lahay inaynu qowlkiisii ku dayanno inaynu ficilkiisii ku dayanno inaynu axwaashiisii ku dayanno inaynu sanadkoo dhan nebiga xasuusnaanno oo maalin keliya aynaan xusin inaynu salligiisa farabadinno oo nebiga sala allahu calayhi wasalam salligiisa aynu farabadinno waxaa aada iyo aadan ula yaabay qiso jimcihii hore waan idinka maqnaa oo qof xanuunsanaya ayaa dhakhtarka ayaan joogay marka jimcihii aanoo dhakhtarka jooga ayaa la ii adimay waxaan ku tukaday markaa masaajidka dhakhtarka qisada layaabka badan leh ee maalintaa igu dhacday waxay ahayd ninkii khatiibkaee masaajidka ka khudbadaynayey khudbadii hore waxa uu ka soo warramay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi aladii laa ilaaha hayruh siirada rasuulka markuu ka warramayey si fiican buu uga warramay yacni waxa weeyaan qiirada uu qalbigaygu dareemay waan ku ilmeeyey khudbadii labaadna iyadoo khudbadaa hore khudbad wanaagsan oo siiradii rasuulka ay ahayd oo qalbigaygu ku qoyey ayaa khudbadii labaad wuxuu ka dhigo uu yidhi ixtifaalka mawliidku waa waajib kuwa diidayaana waa kuwa lumay oo diinta ka baxsan markaasaan khudbadii horena waan ilmeynayey tii dambana cadhadii waxaan idhi tolo mauga baxdaa waxaan taa uga jeedaa yacnii qof islaama oo diintii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu wax ka sheega doonaya haddana dadkii inuu diin uga dhigo waxaan diin ahayn waxaan nebi moxamed ogeyn oon abubakar ogeyn oon cumar ogeyn oon cali iyo cuhmaan ogeyn inuu yidhaahdo qofka diidaa diinta wuu ka baxay oo waa daalun mudil waa ayaan darada maanta ina haysata xaqiiqatan yacnii maxabada nebigu sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed haddaanan jeclayn siiradiisa kuma ilmeeyeen nebi moxamed jacaylkiisu waa ta qalbigayga qoysay haddana isaga waa ta khudbadii labaad uu ku tilmaamayo dadka mawliidka diidani diintaba way ka baxsan yihiin fa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan xasuustay qowlkii shaacirka ilaa dayaani yowmi alxashri namdi wa cinda allaahi tajtamicu lkhusuumu alaa wallaahi ina dulma shu'mun walaa zaala adaluumu huwa almusiiu wa cinda allaahi tajtamicu lkhusuumu maanta yacnii nin walba waxbuu sheeganayaa laakiin garsoorka iyo cadaaladda rasmigii waa cinda allah ilaahay agtiisunbaa lagu kala baxaya rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watarda allahuma ansur ilislaama walmuslimiin waadila shirka walmushrikiin واهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله